ha fikraddan waxay ku timi haddaan yar dib kugu celiyo taariikhda tirakoobta soomaaliya kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shantii ayaa tiro koob rasmiya oo soomaaliya laga sameeyey ugu dambeysay waxaa jirta mid la sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo afartii laakiin xogteeda lama sii dayn sababo jiray aawadeed maadaama markaa uu dalka wax tira koob aan laga qaban muddada afartan iyo sideedda sannadood ah waxaa adkaatay in iyadoo aan lahayn xog ku saabsan dadweynaha soomaaliyeed wax qorshayaal horumarinada iyo mid bili-aadamnimo dalka laga sameeyo marka hadda muddo sanad ka hore ayaa waxay isu yimid dowladda soomaaliyeed iyo hay-adaha caalamiga oo iska wax iska weydiinayay sidee caqabadahaas looga bixi karaa sidee baa dalka loo loo heli karaa tiro tiradii dadka dadweynaha soomaaliyeed waxaa jirtay laba kun iyo afar iyo tobankii waxaa la sameeyey qiyaas dadweynaha ah laakiin tas waxay ahayd taas waxay uun ahayd qiyaas un ma ahayn tirakoom madax kooda markaa kadib waxaa la sameeyey la tashiyo laisugu yeeday la sameynayey maamul goboleedada iyo somalilan iyo dowladda federaalka hay-adda caalamiga iyo n f b a markaas ayaa waxaa la bilaabay qorshahaas in la sameeyo si loo si dalkas looga qaban lahaa tirakoob madaxka kowa tirakoob waxaa loogu jeedaa sida caadiga marka tirakoobaha la qabanayo waxaa la tiriyaa dadka iyo guryaha ay ku nool yihiin marka tirakoobta waxaa la yihahdaa tirakoobka dadka iyo guryaha waxaa tirakoobta laga qabanayaa inta xuduudda soomaaliya ku jirta dadka ku jira ayaa la tirinaya ujeeddada laga leeyahayna waxa weeye si loo helo xog lagu shaqeeyo hadda halkee wax laga bilaabaya
hadda waxaa laga bilaabayaa waxaa la sameeyey qorshihii iyo nidaamkii la raaci lahaa waxaa jira hadii goon marka tirakoobaha la sameynayo wax nidaam caalamiya oo la raaco waxaa la dejiyaa dokumentiyo iyo qorshe balaan oo la raaco iyo nidaam wax lagu tiriyo oo afka qalaad lagu yihahdo methodology methodologygaas wuxuu sheegayaa sidee baa loo tirinayaa dadka waxaa loo tirinayaa dadka dal kasta wuxuu leeyahay dadweynaha geographicaly geographicaly meelo uu ku nool yahay oo afka qalaad lagu yahdo urban rural iyo urban iyo rural soomaaliya waxaa u dhan reer baadiyaha marka waa magaalooyinka waaweyn tuulooyinka iyo dadka reer baadiyaha ah ayaa la tirinayaa waxaa kaloo la tirinayaa guryaha nooc kasta oo dadka soomaaliyeed ku nool yihiin maadaama tirakoobta la yidhaahdo tirakoobta dadka iyo guryaha marka nidaamkaas qorshahaas ayaa la raacaya oo oo lagu tirinayaa dadka goormay bilaabanaysaa tirakoobtani
tirakoobtan sida la qorsheeyey waxaa marka hore intaan la tirin dadka ka horeeya waxaa la yidhaahdo maabing ama khariidayn marka hore la isticmaalayo satellite imagery waxa la yidhaahdo oo ah khariiradaha satelliteka aragtida satelliteka ee sawirka ah oo magaalooyinka korka laga sawirayo kadibna waxaa la sameynayaa waxa la yihahdaa khariidayn oo la googoynayo magaalada muuqaalkeeda loo googoynayo qaybo qaybo tuulooyinka saas oo kale waxaa kale oo la sahaminayaa meelaha uu ku noolyihiin dadka reer baadiyaha ayaa lagu tirinayo hadda ka hor kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo shantii dadka reer baadiyaha waxaa lagu tirinayay xilliga abaaraha ee wax roobi jirin abaarta lagu jiro ayaa dadka sida caadiga reer baadiyuhu waxay u aroori jireen ceelasha marka dalka oo dhan waxaa la tira koobay meesha laga caboo dhan halkaasaa laisu taagi jiray reer baadiyaha muddo ilaa laba weyga oo kooxaha wax tirinaya ay ku sugi jireen ilaa ay reerkii ka cabay meeshaas mar labaad uu kusoo laabto habkaas hadda lama isticmaali karayo oo waxaa isbedelay habnololeedkii reer baadiyaha dadka reer baadiyaha hadda biyaha booyadeed booyado ayay ku rirtaan qaarkood waxay sameeyeen waro ay ka cabaan qaarkood waxay samaysteen ceelal iyo yaalo yar oo plastic bags iyo oo ay meelahooda eryadaa hawdka ah ku samaysteen marka ceelasha intii badnayd lamaba yimaado marka hadda methodology kale ama hab kale oo reer baadiyaha lagu tirin karo ayaan adeeqraacayna qorshahan soomaaliya hadda tiradeeda dadka lagu tirinayo waxaa kaloo ka mid a haarno waxaa jirta challenges badan ama caqabado badan oo soo kordhay marka la eego muddooyinkii hore ee sahanka tirakoobta soomaaliya lagu sameeyey intayna caqabadaha ka hadlin een, habka aad u isticmaali doontaan miyiga maxaa la yidhaha hadda sidee buu u shaqaynaya
haruna waxa habkan la yidhahdaa hadda cusub aan cusub anaga hadda soomaaliya hindistay ee, waxaa la yidhahdaa hab ee, habka temporary nomadic settlement baa la yidhahdaa dooxooyinka waxaa la tiri waxaa la tirikoobayaa meel kasta oo reer baadiyu dego dooxooyinka iyo meelaha ee, reer baadiyu reer baadiyu sideedaba meelo walba ma dego dhul baa reer baadiyu leeyahay u dego magacna way leeyihiin tuulo kasta ama district kasta ama degmo kasta waxaa ku wareegsan ee, wuxuu leeyahay dhul reer baadiyuhu u dego dhulka waxaa loo degan yahay beelo beelo iyo ee, ee, iyo si bal- bulo ku kala qaybsan yihiin reer baadiyuhu haddaan wax abaare ay dhicin ee, kama tago wuxuu ku ku eg yahay distrigiisaas Ee, marka waxaa la tirikoobayaa ama la la diiwaan gelinayaa meeshaas reer baadiyuhu dego oo afka qalaad aan ku ugu bixinay temporary nomadic settlements meelaha ee, temporariga ama aan rasmiga ahayn ee si- ee reer baadiyuhu degi karo oo dhan baa la liiskanaynayaa waa gartay markaas ayaa central image la isticmaalaya xilliga xilliga xilliga la samaynayaana maaha xilliga abaaraha waa xilliga uu roobku doo barwaaqo dhulku yahay dadka reer miyiga ay kusoo dhawaadaan tuulooyinka ee, gobol kastaaba oo ku- dadkiisii reer baadiyu ku noqdo distrigiisii wixiisii marka habkaasaan raacayno insha allah marka een, tirakoobtan waxaa rasmi ahaan loo bilaabayaa maanta oo talaadaha
tirikoobtan furitaankeeda waxaa la furayaa talaadada bisha labadeeda wuxuuna socon doonaa ilaa iyo laba sannadood meelaha waxaanu qorsheynaynaa in eh, marka uu dhammaado habka khariidadeynta ee aan maalinka aan kuu sheegay oo ilaa iyo sideed bilood qaadanayo sanadka dambe bisha oktoobar labaatan laba labaatan laba labaatan iyo afar in la bilaabo tirinta waxaa lagu horeysiinayaa tirinta ee magaalooyinka reer baadiyahana waa lagu xijinaya waxaase dhici karta in mar la wada bilaabo shaqaale intee la eg baa samaynaya tirakoobta
Taqa- shaqaalaha sida hadda qorshaha iyo banaankan aanu qoray dejinay waxaa gelaya markii soddon kun oo qof
So- soddon kun oo qofaa ka shaqaynaya tirakoobta
ah soddon kun oo qof baa ka shaqeynaya oo gobollada kala waxaana jooga loogu qorsheeyey waxaana lagu qorsheeyey in bil gudaheed lagu dhameeyo laba wiig ilaa bil gudaheed ee sanadkii nineteen macnaha kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shantii ee dalka bandow baa laga dhigay marka ma ciidamada dalku way ka qayb galeen marka wax magaalooyinka isu soconayeen xitaa ma jir- ma jirtin sida international loo qaadana waa caalami ahaanna waa sidaa iyaga waxaa la- adduunka waxaa lagu qaadaa ee muddo yar oo wiig ka yar ama habeen iyo maalin wadamada qaarkood keliya oo la yidhaahdo ee, xilliga tirinta dalkaasna waxaa laga dhigaa bandow si isu socodka loo yareeyo hase yeeshee soomaaliya wax badan oo ka- arrintaasu kama ee, markii la qorsheeyey aada looga dooday kama hirgelayso ee, ee, in habeen iyo maalin lagu dhameeyo marka waxaa la qorsheeyey ee, in bil ugu badnaan bil lagu dhameeyo ee, tira koobta tirinta waa tirintan ka hadlaya laakiin kuma jirto tababaradii iyo khariidadeyntii ka horreysay iyo marka dambe xogta iyo falaqeynteeda iyo soo bandhigidda ee xogta iyo kuma jiraan waa xilliga ugu muhi- ugu muhiimsan waa xilliga xogta la qaadayo ee guri kasta la garaacayo soddonkaa kun markaa ayaa la howlgelinaya marka iyo khubaro kale oo iyo dad kale oo- wax kale oo dheeraada jira dadkana waa dadka la yidhaahdo data col- collectors ama nulators ama xog ururiye albaabka dadka garaacaya wey marka hadda wadanka meel kasta ma tegi karaan dabcan shaqaalahaasi waad og tahay gobollo fara badan baa amni darteed aan loo tegi karin Een, maxaan ku idhahdaa koox dowlad kasoo horjeeda ay ka talisaa maxaa la yeelayaa see loo tirinayaa dadkaas ma laga gudbayaa si ku meel gaara
waa su-aal fiican eh, haarunow Eh, taasi waa caqabadihii aan kuu soo waday bay ka mid tahay waa runtaa su-aal fiican weeye qorshaha iyaga waa laga dooday in badan baa laga dooday sidee baa dhulka so call inaccessible ama sida waa lama tegi karayo see laga yeelaya qorshaha dowladdu dowladdu waa ka qayb qabtay dowladdu waxay horto sheegtay in sanadka soo socda labaatan labaatan iyo afar bisha octoobar dalka sensuska aan wax caqabadi macnaha aan meel meel walba ay xor noqonayso laakiin anagu waxaanu dejinay qorsho kale oo wadamo kale oo sidii soomaaliya oo kale duruufta la leh ay sameeyeen waxaa kamida nigeria waxaa ka burkina faso mali iyo colombia waxaa la isticmaalaya waxa la yidhahdo qiyaasta dadka meelaha aan la tegi karin iyadoo la isticmaalayo hab model oo la isticmaalayo satellite imagine soomaaliya haddaan weli lagu macnayo layahay gritry saxnaanteeduna ay aad iyo aada u sarreyso haddii ay dhici weydo weeye in meeshaas meel walba la tiriyo in intaas intaas inta kale dalka si caadiya loo tiriyo oo albaab kasta la garaaco laakiin meelahaas aan la tegi karin sidaa la sameeyo qorshaha noo dejisana waa sidaa xilligan aynu joogno ilaa laba milyan oo qof baa ku dhowaad baa barakac ku sugan xaalad barakaca meelo kala duwan jooga degaanadoodii ka barakacay mana jiro damaanad qaad ama abaarihii soo barakiciyey inay dhammaanayaan marka maxaa la yeelayaa
haaruno waa runtaa weeye dhowaan ayaan waxaanu samaynay assessment kale oo dadka barakacayaasha ku saabsan dalka waxaanu ka samaynay magaalooyin badan oo ay kamid tahay muqdisho baydhabo beledweyne kismaayo gaalkacyo boosaaso iyo ha intaas waanu ka samaynay beledweyne waxaanu waa tii sanad ka hor ay dhacday sanadkii hadda lasoo dhaafay u dhacay abaarxun oo kumaankum qoys oo reer baadiyaa barakiciyey marka waxaanu gaadhaynay dadkaasi meeshii ku dambeeyeen i d bskaas inay soo galeen bay kollog soo galeen i d bsku markaa baadiyaha kama jiro wuxuu ka jiraa meel magaalo ah inta badanna waxay kuwo cusubna way samaysmaan kuwii horena way kusoo biiraan su-aalahan dadkaa weydiinayna waxa weeye ma tahay reer baadiye soo barakacay muddadaas muddo cayiman aanu weydiinayna haddaad haa tahay ha ay tiraahdid maxaa kuu qorshaysan ma ku noqonaysaa meeshaad kasoo barakacday talabaad saan kuu sheegay dadka had iyo goor waxaa loo tirinayaa saddex deegaan arban ruland mamaariga ama magaalo magaalo tuulo ama reerbaadiyo haddii uu dadku ka tagaan oo mid kamida ka wareegaan oo kakala wareegaan waxaa loo tirinayaa meesha uu ka tirsan yahay hadduu reer baadiye ahaa reer magaal baa loo tirinaya marka barakayaashu goonidooda waa loo tirinayaa laakiin guud ahaan dadka waxaa loo tirinayaa magaalo tuulo iyo miyi marka barakacaas wuu jiraa marka arrintani ma waxay tiri koobasaa dadka soomaalida keliya ma waxaa lagu aqoonsanayaa inta soomaalida ah mise dadka ku nool uun soomaaliya sababtoo ah su-aashaas markii dastuurka la sameynayoo kale waa laga leexday oo cidda soomaali muwaadinka soomaaliga sababtoo soomaalidu sida aad sheegtay xuduudaha dhinac walba way u tallaabaan soomaaliya wadamada deriska meel walba way tegaan wasiire iyo mas-uuliyiin kale oo baarlamaanka ka tirsanba xuduudaha dhinac kastay ku dhasheen marka sidee arrintani aad samaynaysaan arrintaas oo xalinaysaan waa su-aal fiican weeye sideedaba tirakoobta waxaa jira waxa la yidhaha census regulation ama sharciga tirakoobta sharci baa la dejiyey marka hore oo la yidhi maxaa la tirinaya maxaase la tirinaya marka sida uu sheegayo sharcigaasu ama sharciga statisticska qaranka soomaaliya tirakoobta markay dhacayso waxaa la tirinayaa wax kasta qof kasta oo ku jira territoryga ama xuduudda soomaaliya cid kastaaba haw dhasho muddadaas tirakoobtu ay dhacayso maalintaas habeenkaa dhashay oo noolaa in markaas nolol ku noolaa waxaa kale oo la tirinayaa dadka soomaalida ah ee si aan rasmi ahayn ugu shaqo tago xuduudda ka gudba laakiin hoygooda uu yahay ama gurigoodii habaalkii si si aan macnaha rasmiga ama tembreriya uga shaqo tago xuduudda inta ka gudbaan dal kale ka shaqeeya laakiin kasoo laabto oo aan ka maqnaan muddo badan ka maqnaanayn muddaduna way qoran tahay waxaa kaloo la tirinayaa ardada wax ka barata wadamada deriska oo kale oo teramka markuu dhammaaday yimaado intay waxbarashada u socotona ku muqaan waxbarashada ayaa iyagana la tirin doona waxaa jira laba hab oo la raaco marka la tirinayo labada hab waxay sheegayaan qofkuma waxaa lagu tirinayaa meesha sida rasmiga uu ku nool yahay mise meesha markaa lagu qabto tusaale ahaan haddaan ku noolahay gaalkacayo laakiin habeenka ama maalmaha tirada aan muqdisho joogo waxaa laigu tirinayaa muqdisho oo waxaa la odhanayaa oo markaas laweydiin maayo meeshaan ka imi iyo meeshaan albaabka marka laigu soo garaaco dadka aqalkaa laga helo ayaa la tirinayaa mise waxaa la weydiinayaa xageebaa sida rasmiga ah ugu nooshahay laba labada habbaa la isticmaalaa dooda weli waxa aanu xidhmin oo ayaa waxay tahay maadaama soomaalidu ay socod badan tahay dalkana aan laga dhigi karin benti hala isticmaalo habka ah xageebaa si rasmiya ugu nooshahay marka reer baadiyahana sidaas kale ayaa lagu helayaa gobolkii sida caadigaa ka tirsan yahay waa gartay marka arrintani ma laga yaabaa inay dabcan dee siyaasad iyo dhaqaale iyo horumarin iyo barnaamijyo jaangooyntii dowladdana kama madhna marka arrintani amay tartan keentaa oo beelaha oo sida loo kala badan yahay annagaa idinka badan iyo nagama badnidin iyo halkaa hadday gasha ka waran
waa runtaa wey waxyaalaha aan uu samayna waxaa jira qorshaha ka mid a intan uu socdo diyaar garowga iyo qorshaynta dhinac socota ilaa laga xogta laga ururinayo waxa dhinac socda barnaamijka wacyigelinta tirakoobta sideedaba haaruun oo dadka soomaaliyeed ma jecla in la tiriyo sababtaas aad hadda sheegaysana ayaa waxay u tahay cabsi dambe in wax yaraadaan ama cid cid ka badato ama xildhibaan uu ka fekero muxuu ahaa deegaan doorashadiisu inay si kale wax ka noqdaan laakiin ama ha horeyso ama ha dambaysee dadka soomaaliyeed waa la tirinaya ma jirto soomaaliya iyo dal la yidhaahdo lubnan mahaane konton sano ku dhawaada aan la tirin ma jiro dal aan hormarin dal hormar hormaray oo aan dad dadkiisa qorshaysnayn da'diisa dadka da'dooda lab iyo dhadig meeshay ku kala nool yihiin ilaa intaa sidaa loo helo mahaane ma jirto qorshe horumareed iyo wax horumaraya soomaaliya laga gaadhayo waase runtaa way jiraan waxaase aan wacna wacyigelin dhinacyo badan taabanayso way jiraan waxyaalo badan oo xitaa oo ka oo aan caqabadaha hadda kuma magacaabin waxaa ka mid aha political challenges oo political frictions baa jira waddankii soomaaliya nineties kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shantii wuxuu ahaa dal centralizer hal dal baa hal hal dawlad baa xukuntay hal meel waa laga aqbaliyey hadda waxaa abuurmay maamul goboleedo qorshahan tirakoobta sanad hore baanu bilownay wax badan bay nagu qaabatay gobol kasta iyo degmad kasta iyo gobol inaanu tagno iyo state muxuu ahaa maamul goboleed kasta ku qancino waxaa jirta somaliland oo iyaduna tiri waxaanu nahay dalgooniya tirakoobtana waxaa la yidhahdaa tirakoobta qaranka soomaaliyeed marka iyadana waa lasoo xalilay marka marka tirakoobta waa laga samaynayaa somaliland
somaliland way ka dhacaysaa waa lagu heshiiya udhacaa laakiin iyada oo hay-addan unf b a ay korme korka kala socoto iyo qaabka anigu waxaan ahay madaxa tirakoobta qaranka soomaaliyeed marka waan la dhiilgareeyaa saacada ka hor waxaan kula jiray macnaha qaarkood la tashiyo laakiin si is macnaha maris macnaha tirakoobta waxaa heshiis la galay in macnaha state kastaaba hay-adda statistiga qaranka iyo unf b ay kormeerto ay coordinate garayso xiligiiso laakiin state kasta iyo somalilandba uu qaadayo isagu iskii u qaadayo iyadoo tirakoobta gudihiisa ka dhacaysa iyadoo xeer iyo methodology iyo nidaam isku mida la raacayo dheytadu waxay ku dhacaysaa meel gaara oo seerfara bay kusoo bay ku dhacaysaa isku mar keliya ay dhacaysaana waa gartay laakiin nidaam bay u dhacaysaa lagu heshiiyey baa jira